mudarkiiruhoygana xilligow dambeeye
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen waxna wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada qodobada ugu door karoon warka habeenimo ee raadiyo cadcadow maamulka somalilan oo qabta wasiiro hore ka tirsan dowladda waa dowladdegaanka soomaliya etoobiya qarax khasaare geysta oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya taliyaha cusub ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo maanta xilka wareegay taliya hore ciidamada xoogga jenaraal cabdiweli jaamac gorada saraakiisha ciidamada xoogga oo sheegay inay gacan ay ku dhigayaan labaatan iyo toddoba ka tirsan ururka al-shabaab ah dadreyaal guddila qaybo ka mida gobolka bokola madaxweynaha cusub ee dowladdaanka soomaaliya etoobiya oo gacan oo gacan ka soo saaray in laga bilaabo calanka magaca iyo degaankaasi baaritaano shaqo oo lagu bilaabay hoggaanka cusub ee kastamka canshuuraha dekedda magaalada muqdisho magaalooyin ka tirsan dalka jabuuti oo laga soo sheego biyola-aan watahaya qaybo ka mid a dalkaasi lix ruux oo ku geeriyootay shil ka dhacay degaan la yidhaahdo waa degaan u dhow magaalada mombaaso ee dalka kenya wiil waa wiil laba toban san jir ahaa oo nin oday uu ku dilay magaalada waa gobolka bokola intaasi waxayan qodobada ugu door karoon warka habeenimo ee raadiyaha cadaado u diyaarigo warkaas oo intaasi ka faahfaahsana
cadada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tihaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
waa habeenimo khamiisa jimcina ay soo gelayso taarikuna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha sideed ee sanadka labada kun iyo toban iyo sideedda waxaa dhegaysteen qodobada ugu door karoon warka habeenimo ee raadiyaha cadaado imigii haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan warkeena habeenimo waxaa soo saara saaxiibka imaad nure axmed cabdiqani axmed maxamed arasoona ayaa farsaminaya kusoo dhawaada warkii oo dhan laamaha ammaanka somalilan ayaa maanta garoonka diyaaradaha magaalada hargeysa waxa ay ka qabteen laba wasiir oo ka tirsan xukuumaddii madaxweynihii hore ee dowladgoonka soomaliya etoobiya cabdi maxamed cumar saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha somalilan ayaa waxay sheegteen raggan la qabtay inay ka kale yihiin wasiirka hore ee wasaaradda waxbarashada ibraahim aadam ahaad oo ku magac dheeraa ibraahim sacab iyo wasiirka cadaaladda cabdi jabaal axmed qoomaani mas-uuliyiintan maalinka koowaad ee ciidul adxa lagu qabtay garoonka diyaaradaha magaalada hargeysa ayaa si dhuumaleysa ee hargeysa waxa ay ku galeen dhinaca wajaale waxayna hargeysa ku sugnaayeen muddo toddobaada maamulka somalilan ayaa sababta ay ku haysto mas-uuliyiintana waxa ay sheegtay in ay si dhuumasho ah ku galeen ayaga oo aan dal kugal wadanin islamarkaana ay rabeen in garoonka uga duulaan si dhuumashoa wararka soo baxay waxay sheegayaan in xubnahan ay kusii jeedaan magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya halkaas ay ku kulmi doonaan mas-uuliyiin ka tirsan dowlad degaanka soomaliya etoobiya qarax khasaare geeshay ayaa la sheegay maanta ka dhacay magaalada muqdisho caasimada ummadda soomaaliyeed sida la sheegay wararka naga soo gaaraya gaarka xarunta wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ee magaalada muqdisho qarax miino oo jugtiisa laga maqlay qaybo ka mid a magaalada muqdisho ayaa maanta la sheegay inuu ka dhacay agagaarka xarunta wasaaradda ee magaalada muqdisho qaraxuna waddada dhinaceeda lagu aasay ayaa waxa waxyar kadib markii ay halkaasi mareen kolonyo gaadiidka ah oo gudbinayay wasiir ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya cabdulaahi colaad roble wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ayaa ka mid ayaa yimid xarunta wasaaradda oo maanta lagu qabtay munaasabadda xilka ay kula kala wareegayeen taliyihii hore ciidamada xoogga dalka jenaraal cabdulaahi cali jenaraal cabdiweli jaamac gorod iyo taliyaha cusub ee daahir indhaqarshe saraakiisha ammaanka qaabilsan ayaa waxay sheegeen qaraxaan ima inaanu jirin waxa weyeela oo soo gaara wasiirka iyo xubnaha la socday balse uu ku dhinto qof shacab ahaa oo halkaasi marayay ciidamada dowladda ayaa waxay ku gaareen goobta uu qaraxa uu ka dhacay waxaana halkaasi ay ka sameeyeen baaritaano ku aadan sidii loo dabagal lahaa raggii falkaasi ka dambeeye taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka jenaraal sareeye guud waa daahir aadan cilmi ina qarshe ayaa maanta si rasmiga xilka ula wareegay taliyihii hore ciidamada xoogga jenaraal cabdiweli jaamac gorod kadib munaasabad ka dhacday xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaaliga sidoo kale cabdulaahi cali canood oo ahaa maduuli ciidamada xoogga ayaa xilkaas ku wareejiyay sareeyo guuto oodawaa yuusuf raago oo dhowaan xilkaasi loo magacaabay xafladda xil wareejinta waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ku-xigeenkiisa iyo qaar ka mid a taliyaasha ciidamada xoogga dalka fanaaniinta kooxda hoose ee ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale xafladda ku qaatay heese wacyigelin iyo sidoo kale kuwa waadaniya taliyaha cusub ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sareegaas daahir aadan cilmi inna qarshe ayaa ballan qaaday inuu wax badan u ka qaban doono taliska ciidamada xoogga dalka wuxuu sidoo kale sheegay inuu dhisi doono waa ciidamo qaran oo guud ahaan dalka ka saara maleeshiyaedka al-shabaab waxaan rabaa muddada aan xilkan hayo inaanan kula dagaalo inaanu dhisano ciidan tayo leh oo la dagaalama argixisada soo celinta awoodda ciidamada waxay argixisada ka saari doontaa deegaanada ay joogaan ciidamada xoogga dalka waxa ay mas-uul ay ka yihiin difaaca qarnimada ummadda soomaaliyeed ayuu yidhi taliyaha ciidamada xoogga dalka sareegaas daahir cilmi waa daahir aadan cilmi naqarshe wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya mudane xasan cali maxamed amar dambe ayaa kulan kula daarmay taliyaha iyo maanduulaha cusub ciidamada xoogga dalka inay dadargeliyaan islamarkaana hore isu socdaan taliyaha cusub ciidamada xoogga dalka soomaaliya sareegaas ina qarshe ayaa xilkaas oo maanta kula wareegay horey usii qabtay intii uu u dhexaysay sanadihii labada kun iyo toban iyo saddexdii ilaa sanadkii labada kun iyo toban iyo shantii saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa waxay sheegay inay gacanta ay ku dhigeen labaatan toddoba ka tirsan al-shabaab ciidamada xoogga dalka ayaa howlgala waqti kala duwan ay ka sameeyeen magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ee waxay kusoo qabteen ku dhowaad boqol ruux oo dhalinyaro ah kuwaas oo badankooda la sii daayay marka laga reebo shan iyo labaatan ruux ay ku caddaatay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada xoogga dalka saraakiisha ciidamada xoogga ayaa sidoo kale waxay sheegeen dagaal lagu soo qaabtay laba shabaab oo ka tirsanaa waxaana tirada lagu soo qaabtay ay ka dhigan tahay labaatan toddoba askari laba nin oo dagaalka lagu soo qabtay waxaa lagu kala magacaabay cabdicasiis maxamed cadaruus iyo sidoo kale maxamed cabdi maxamed mar ay la hadleen warbaahinta dowladda ayaa waxay sheegeen in cafis ay ka dalbanayaan ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale saraakiisha hogaaminaysa ciidamada soo qabtay saraakiisha ayaa waxaa kale ay sheegeen in dib loo furay masaajid ay ku xireen al-shabaab oo suuqa magaalada marko ee gobolka shabeellaha hoose oo al-shabaab ay ku xireen lacag ay u yaraan toddoba sakawaada kadibna uu dib u soo laabtay dhaqdhaqaaqii magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose toban iyo sagaalkii bishan magaalada marka ayaa waxaa la wareegay ciidamada xoogga dalka waqtigaas waxaa lagu dilay sarkaal ka tirsan al-shabaab iyo laba nin oo ilaalo u ahaa ninka la dila ka tirsan al-shabaab wararkaan kelina qaybo kamida gobolka bokool ayaa waxay sheegayaan in rag hubaysan duurnimada maanta laba qof oo rayd ah ay ku dileen agaalka deegaanka ku yaala inta u dhexaysa degmooyinka xodur iyo ceel barde dadka deegaanka ayaa waxay warbaahinta radio cidaada u sheegay in labada qof la dilay inay kala ahaayeen nin oday ahaa oo mootobajaaj qudaar ku geyn jiray degmada xodur iyo wiil labaatan sano jir ahaa qaar ka mid a ehelada dadka la dilay ayaa falkan waxay ku eedeeyeen al-shabaab waxayna dowladda iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya ka dalbaday inay jawaab cad ay ka bixiyaan dhibaatada loo geystay ilaa iyo hadda si dhab ah looma oga sababta ka dambaysa dilka dadkan rayidka ah magaalada xodur waxayna ka mid tahay magaalooyinka ay godoomiyeen al-shabaab mustafe maxamed cumar madaxweynaha dowlad deegaanka soomaaliya etoobiya ayaa maanta amar ku bixiyey in magaca dowlad deegaanka soomaaliya etoobiya la bedelo oo loo bedelo somaaliya sted kaasoo lagu celinayo calankii ay ku jirtay xidigii shanta gees ee horey loo isticmaali jiray kaas oo ay ansixiyeen baarlamaanka ugu horreeyey ee dowlad deegaankaasi isagoo horaantiisa fadhiyaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dowladda ee deegaanka soomaaliya etoobiya wuxuu sheegay inuu ku fasaxay dadka dhaliilaya maamulkiisa ama daliicaynaya sidoo kale dadka deegaanka waa dadka dowlad deegaanka soomaaliya etoobiya ayaa ugu digay inay ku dhaqaaqaan laba qodob oo kale ah in dadku ay isku dilaan habbeelaad iyo in dadku ay u dhaqmaan waxyaaba aan ogolayn diinta islaamka gabagabada goobta hadalka uu ka sheegay dadkii ku sugnaa ayaa waxa ay hal mar ku wada qaadeen heesta soomaaliyeed taasoo ahaa tooso soomaaliya tooso isku tiirsanaada ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan calkheyre ayaa maanta kormeer aan la shaacin wuxuu ku tagay dekada magaalada muqdisho ayaa u kuurgalaya xabsmusocodka hawsha dekada magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya kormeerkiisa ku tegay qaybo kala duwan ee dekada ayaa maamulka degmada taliska booliska iyo sidoo kale madaxda cusub ee canshuurta dekada uu ku booriyey in dadargeliyaan shaqada iyo habweynaha ay dabweynaha ay u hadaan la dagaalanka musuq maasuq iyo sida lagu qaadi lahaa daqliga ummadda soomaaliyeed dekada magaalada muqdisho oo ka mid ah ilaalaha ugu waa ilaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha dalka ayaa dhowaan waxaa lagu sameeyey horumarin ballaaran iyadoo lagu guulaystay in dekada ay shaqayso xilli habeena xukuumadda federaalka soomaaliya oo hadafkeeda ugu weyn oo ka mid yahay dagaalka ka dhanka ah musuq maasuq iyo kobcinta dhaqaalaha dalka ayaa dadagelinaysa qorshaha lagu baarayo dhaqsha- waa shaqsiyaadka dowladda u shaqeeya ee lagu shakaysan yahay xotooyo xoolaha dadweynaha waxaana dhowaan la xiray ilaa toban sargaal oo ka mid ahaa maadihii canshuurta dekedda magaalada muqdisho oo lagu eedeeyey in ay galeen fal musuq maasuqa wararka naga soo gaaraya dalka jabuuti ayaa waxay sheegayeen biyola-aan xoog leh ay kasoo wajahday dadka ku nool degmada balambale ee magaalada ee magaalada jabuuti ee dalka jabuuti biyola-aantaas ayaa kusoo beegantay xilli cimilada magaalada jabuuti ay tahay mid aada u kulushay dhibaatada iyo biyola-aanta ayaa waxaa ka hadlay agaasimaha waaxda maaraynta biyaha ee wakaalada biyaha jabuuti ridwaan cabdulaahi bahdoon wuxuuna sheegay inay tahay midaasi mid aada usii xumanaysa sidoo kale waxauu sheegay inay sameeyeen gurmud kala duwan islamarkaana ay booyado dhowr ah ay biyogeeyeen xaafado dhowr ah oo ka tirsan degmada balamballo oo degan yihiin dad biyalan halkaasi ay ku haysato waxuu rajo wanaagsan uu ka muujiyey in haatan laga baxo biyo la-aanta haysta shacabka ku nool magaalada balamballe ee dalkaasi jabuuti saaxiib yaal warka duuraan si toosan kaga imaanaya f m taas deetan iyo sideed dhibic shan markaataas waa nagaan-taas warkeena habeenimo waxaa soo saara saaxiibka imaan nuure axmed cabdiqani axmed maxamed ayaa farsameynayay tan intaan warkaa mid lamid dib u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuhu